جد مجد وتلا عشرين عمر عشرين عمر عشرين عمر مرت الأيام عاما بعد الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacay waa caliyaa cabdirauuf oo dhigata jaamacadda alqima faraceeda jilib kuliyada shareecada islaamka qismiga alkitaab wasunna kitaabka aan rabo inaan ka hadlo maanta magaciisa waxaa la yihahdaa waaqicun almucaasir mu-alifka kitaabkan waa sheikh callaama maxamed qudub kitaabkan waa kitaab muhiima oo leh faa-iidooyin aada u fara badan kitaabkan wuxuu suurad waadixa kaa siinayaa waaqicaan aan noolnahay maanta sheekha kitaabka wuxuu u alifay muslimiinta dhan gaar ahaan dhalinyarada muslimiinta inay ka faa'iidaystaan asbaabaha ku dheliyey sheekha inuu alifo kitaabkan waxaa ka mid a sheekha markuu arkay dhibaatooyinka iyo asamaadka ay la nool yihiin muslimiinta caalamka iyo baraarug la-aanta haysata ayuu qoray kitaabkan si uu muslimiinta u ogeysiiyo dhagaraha ay la maagan yihiin cadowgooda haddaan wax yar dul istaago taariikhda sheekha mu-alifka kitaabkan saan hore usoo sheegno waa sheikh maxamed qudub sheekhan wuxuu dhashay lix iyo labaatankii abriil kun sagaal boqol toban iyo sagaalkii wuxuu ku dhashay wadanka masar sheekha heerkiisii waxbarasho ilaa ay jaamacaddu wuxuu ku dhammaystay magaalada qaahira dadkii ugu badnaa ee saameynta ku lahaa noloshiisa sheekha waxaa ka mid a walaalkiis sayid qudub kaas oo ku tawjiihin jiray kuna dhiirigelin jiray waxbarashadiisa markii loo fiiriyo makaanka uu joogana wuxuu u joogay makaan waalid iyo mid walaal iyo mid saaxiib intaba sheekha ru'yadiisa iyo aragtida uu ka lahaa mowqifka reer galbeedka wuxuu ahaa mid u arka mowqifka reer galbeedka ay ka leeyihiin muslimiinta inuu yahay mowqif saliibiya oo waadixa waxyaabaha ay leeyihiin inuu yahay tasaamux maca almuslimiin ama wadnoolaansho ka dhexaysa muslimiinta iyo gaalada inay yihiin xaqiiq ahaan markii loo fiiriyo halkudhigyo aan waxba ka jirin muslimiintana wuu ka tambiyiyey sheekha sheekha wuxuu leeyahay mu-alafaad fara badan waxaa ka mid a kitaabkan waaqicuna almucaasir iyo kitaab la yidhaahdo al-jihaad alafqaan wa dilaalatu kitaab kaloo la yidhaahdo almuslimuuna waalcawlama sheekha raximahullah wuxuu geeriyooday afartii jamaacad alaakhir kun afar boqol soddon iyo shantii kuna beegan afarta abriil labada kun toban iyo afartii haddaan gudo gala kitaabka sheekha wuxuu u qeybiyey afar mabxad oo muhiima mabxadka koowaad waa annadra ilaa jiil alfariid sheekha wuxuu istultaab ku sameynayaa ahdigii saxaabada iyo jiilkii u barbaariyey nebiga siday ahaayeen ay ugu soo halgameen diintan fasalada uu sheekha ku sheegay mabxadkaas waxaa ka mid a sidqul iimaan in laga run sheego iimaanka isagoo tusaale usoo qaadanaya saxaabada say ahaayeen iyo say u jeclaayeen diinta iyo say ugu run sheegi jireen iimaankooda wajidiyat alakhdi min alkitaab wasunna in lagu dhego laguna dadaalo in la qabsado kitaabka iyo sunnada sidqul jihaadi fii sabiilillaah in laga run sheego jihaadkaas isagoo tusaale usoo qaadanaya saxaabada akhlaaqiyaad akhlaaqiyaadkii ay lahaayeen saxaabada alwafaa bilmawaahiiq in la oofiyo balamaha mawaadiicda waxaa ka mid a uu baabkan ku sheegay sheekha alxadaara islaamiya wuxuu ku sheegay inay tahay in dhulka lagu camiro wuxuu keensanayo manhajka rabbaaniga waxaa soo hoosgalaya dhinacyada maadiga iyo tandiimiga sidoo kale waxaa soo hoosgalayo qiyamta ay xambaarsan tahay diintan mabxadka labaad haddaan u gudbo sheekha wuxuu ku sheegay wuxuu cinwaan uga dhigay khadul inxiraaf wuxuu ku sheegayaa sheekha mabxadkan goortii muslimiinta uu ku bilaabmay inxiraafka asbaabaha ugu waaweyn ee ku keenay muslimiinta inxiraafka iyo cilaajka keliya ee looga hortagi kara inxiraafkaas inuu yahay in lagu dhego ama lagu dhaqmo kitaabka iyo sunnada mawaadiicda uu ka hadlay sheekha uuu hadlay mabxadkan waxaa ka mid a aathaar inxiraaf raadadkii inxiraafka uu uga tagay muslimiinta waxaa ka mid ah takhaluf caqadi muslimiinta caqiide ahaan inay dib mareen inay u noqdeen xilligii jaahiliga in muslimiinta uu ku dhacay takhalluf xadaari iyo mid dhaqaalo ayna ku daydeen reer galbeedkii sidoo kale mawaadiicdu uga hadlay sheekha mabxadkaas waxaa ka mid ah alqaswu asaliibi waalqaswu alfikri uu si weyn ugu faahfaahiyey kitaabkiisa waxaa ka mid ah dowrarkii gumaysiga ay ku lahaayeen faransiiska iyo ingiriiska iyo adawaadkii ay u isticmaaleen inay ku fasahaadiyaan muslimiinta waxaa ka mid a adawaadkaas binaa manaahij tacliimiya in muslimiinta loo dhiso manaahij tacliimo ay jadwalkooda leeyihiin reer galbeedka waxaa ka mid a adawaadka wasaa'il iclaam in dhanka warbaahinta muslimiinta laga soo weeraro in aathaarta inxiraafka uu ka tegay waxaa ka mid a inay soo baxeen dad sheegta dad dadka ku hogaamiya cilmaaniyada saaxadana laga waayey dad dadkii ku hogaamiya diini ama qiyaada diiniya in la waayey mabxadka saddexaad sheekha wuxuu cinwaan uga dhigay uu ku faahfaahiyey alsaxwa alislaamiya wuxuu ku sheegay dhowr fasal waxaa ka mida mawaadiicda ugu muhiimsan alxukmu cala annaas ama qadiyat alxukmi cala annaas sheekha wuxuu u doortay mowduucan inuu dadka u talmiixiyo awalan inay fahmaan xaqiiqat alislaam qabla xukmi shaks intaan qofka la xukminin in la fahmo xaqiiqat alislaam mawaadiicda waxaa ka mid ah manhajulxaraka manhajka la rabo inay xarakada ku dhisnaato iyo markaan rabno inaan dhisno xarako waxyaabahana looga baahan yahay iyo cidda ay ku dayanayso xarakadaas iyo xaalaadka aan laabudda u ahayn sida alsamcu waddaaca iyo alqiyaada madluuba qofka la rabo inuu xarakadaas u noqdo qaa'id iyo sifaadka laga rabo mabxadka afaraad uu sheekha kusoo gabagabeeyey kitaabkiisa waa nadra ila mustaqbal sheekha wuxuu dib oogis ku sameynayaa mustaqbalka wanaagsan ee muslimiinta u dambeeya iyo rajada iyo aamaasha ay leeyihiin wuxuuna sheegay inuu u dambeeyo muslimiinta nasri iyo tamkiin isagoo kasoo qaadanaya xadiidkii nebiga sala allahu caleyhi wasalam takuunu fiikum alnubuwa maa shaaa allahu an takuun uma yarfacuhaa ilayhi idaa shaa an yarfacahaa ilaa uu soo gaaray qoolkiisii uma takuunu khilaafa calaa minhaaji nubuwa uma sakata aamusnaantaas nebiga uu aamusay waxaan ka dheehan karnaa inay jirto fatro soo socoto oo kusoo socto nolosha muslimiinta taasoo muslimiinta ay u ahaan doonto khilaafa raashid ah oo ku dhisan calaa minhaaji nubuwa khilaafadaas oo biidnillaah zuulin doonta qurbada ay la daala dhacayaan muslimiinta maanta khilaafadaasoo u soo celin doonta ummadda tamkiin iyo sharaftii muslimiinta ay lahaayeen iyo majdigoodii sheekha afartaas mabxad uu kitaabkiisa ooga hadlay isagoo ku faahfaahiyey in ugu dambeyn kitaabkan waa kitaab thaqaafiya wuxuu ku jiraa kutubada ka hadla madaahib fikriya kitaabkan waa kitaab munaasab ku ah bulshada muslimiinta inay ku baraarugaan qiimaha uu leeyahay dibna ay ugu noqdaan waa kitaab mudan in cinaayo gooniya la siiyo kitaabkan wuxuusuu taariikh muujisa kaa siinayaa dowrarkii muslimiinta iyo halgami geesnimo ay ku lahaayeen jihaad asaliibiya kuwaasoo kusoo duulay bilaad almuslimiin intii u dhexaysay qarnigii toddobiy tobanaad ilaa qarnigii sagaaliy tobanaad kitaabkan wuxuu isbarbardhig ku sameynayay miisaan waaqicaan hadda aan noolnahay iyo waaqicii cahdigii nebiga sala alla alay wasalam iyo alkhulafaa'i araashidiin kitaabkan wuxuu leeyahay mumayisaad fara badan uu uga soocan yahay kutubada kale waxaa ka mid a inuu yahay kitaab muujisa oo kooban alfaadiisana la fahmaayo kitaabkan wuxuu ka mid yahay mu-alafaadka ugu caansan uu sheekhan u alifay maxamed qudub waana kitaab mudan in wax badan laga faa'iidaysto in ugu dambeyn waxaan u dardaarmayaa ummadda muslimiinta gaar ahaan dhalinyarteeda maxaa yeelay dhalinyartu waa rugniga keliya ay ku taagan tahay ummadda muslimiinta waxaan ku boorinayaa ummadda muslimiinta gaar ahaan dhalinyarada inay siiyaan cinaayo gooni ah kutubta ka hadasha waaqica gaar ahaan kitaabkan maxaa yeelay wuxuu ka mid yahay kutubo badan ayn ummadda ku baraarugsaneyn qiimaha ay leeyihiin وأقصر إلى هذا الحد فما اجتهدت فيه من خطأ فأسأل الله أن يلهمني الصواب كما أسأله أن يثبتني على الحق واليقين إنه نعم المولى ونعم النصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيه دقائق هيا انشطوا وتحفزوا بدأ السباق فسابقوا واستجمعوا أفكاركم فالعلم بحر رائق فالعلم بحر رائق فقه بها وعقيدة ونوادر ورقائق وإلى الجوائز بادر وإلى المعالي رافق وإلى المعالي رافق